bismillahi raxmaan iraxiim halkani waa madasha lixdanka waxaanu maanta ama caawa idinku duubano tax si aanu u dirano qoyskii iyo qaraabadii jenaraal maxamed cali samater annagoo doonana inaan ka waraysanano taarikh nololeedkii generaalka jenaraal kale oo ay saaxiibo dhow ahaayeen waa genaraal maxamed cali abakor jenaraale marka hore kusoo dhawow madasha lixdanka waad mahadsantahay xuseen haddaba waxaad wax nooga sheegtaa markii asbarateen jenaraal maxamed cali samater wixii aad taarikh ka hayso iyadoo kooban noo soo koob insha allah jenaraal ada aad maasan waayahay maxaa cali samater ilaahay naxariistii janno ha siiyo dee sarkaal yar baan ahaa markuu isagu mijirka ahaa ama tinita korneylka ahaa marka sarkaalku ka yimaado dibadda ama masar ha ka yimaado ama rushia ha ka yimaado ama italy ha ka yimaado waktigii hore waxaa saraakiisha la keeni jiray oo lagu soo xarin jiray meesha la yidhaahdo xalane berigii hore botica la odhan jiray laakiin xalane xalane waxaa nalagu beri nalagu nalagu beri jiray ciyaarsiiska soomaaliga ah ilan wadamo ajnabiga ayaanu wax ku soo baranay annagoo xalane ku jira oo annagu waxaan waxaan filaya waxaanu ahayn konton sarkaal baanu ahayn labaatan iyo laba xidiglaa oo aan ka mid ahay iyo soddonka kale oo xidiglayaala oo intooda badani ay ka timid masar marka waxaa intii aanu xalaano ku jiray ayaa waxaa dhacay inqilaabkii ama revolutionkii ilaahay u naxariistay maxamed siyaad iyo maxamed cali samater iyo ragay ka mid yihiin ay sameeyeen markaasaa aniga iigu horreysay aanidhaahda markaasaa iigu horreysay aan odhanin intii annagu aanu moscow wax ku baranayna iyaguna ay wax ku baranayeen maxamed cali samater iyo marmar waanu is arki jiray laakiin dee niman dhalinyaro oo markaa secondary ka soo baxay baanu ahayn oo current officers iyaguna rag waaweyn bay ahayn oo derajada mijirka gaadhay laakiin markii dambe ee xarana sidaan hadda aan idinku sheegayay ee inqilaabka ay sameeyeen maxaa cali samater markii tinita corneyl buu ahaa markiiba waxaa laga dhigay wasiirka gaashaandhiga iyo taliyaha xoogga dalka soomaaliyeed marka dee khasbana waxaa noqotay ama inaanu ama in isaguna barto ama inaanu anagu baranno laakiin barashadayda ugu horreysay ee dhab ah waxay ahayd markii aan batalian commander noqday ee aan sidaan hadda aan idinku sheegay ee ururka ama batalianka labiyo tobnaad la yidhaahdo ee taangiga ee xamar deganaa aan madax ka ahaa iyo markii dambe ee hogaanka warshadaha la ii dhiibay oo waayo dee hogaanku wuxuu hoos imanayay wasaaradda gaashaandhigga laakiin barashadayadii dhabta ahayd ee xaqiiqda ahayd waxay ahayd dagaalkii nineteen seventy seven waayo isagaa dagaalka abaabulayey isagaana hogaaminayey dee isagaana na hogaaminayey waxaan xusuustaa haddii aanan khaldanayn labiiyo labaatankii july nineteen seventy seven yuu amar nagu siiyey inaanu ka dhaqaaqno meesha la yidhaahdo balanballe koob iyo toban kun oo nin baanu ahayn hadalkaa dhegeysta markii aanu walwaali wardheer iyo qabri daare yaa waajibka iyagu ahaa markii aanu saxansanay waxaanu go-aan ku gaadhnay saddex kunna inaanu u duuno wardheer sideedii kuna kalena aanu ku weeraro meesha la yidhahdo qabri daare waayo way awood awood badan oo amxaaro ayaa tiilay anyway aanan tafaasiil hoose gelin maxaa cali samater wuu nala dardaarmay amar buuna siiyey kabacdi waxaa iigu xigtay dee mar walba waanu kulmayn oo dee dagaalkii baa bilowday oo mar walba waxaa la isugu imanayay shir baa la isugu imanayay iyo talo iyo amar bixin iyo amar qaadasho midda iigula yaabadnayd maxaa cali samater ee aanan weliga ilaaweyn waxa weeyaan sidaan horey idinku soo sheegay kulmis baa la ii dhiibay weeraraya maxaanku idhahdaa herar wuxuu ka baxayaa boorame qulijeed meel la yidhaahdo ka baydhayaa waad bidix u baydhaysaa toos baad u aadaysaa markaa herar buuraa la marayaa dhulkaasi isaga dariiq ma lahayn waddo xoolaad ama waddo beri hore jiri jirtay ayaa jirta oo maabka ku yaala waxaa khasab noqotay inaanu saaminaa ma idinla tahay ninkaa madaxweyne ku-xigeenka ah ee wasiirka gaashaandhigga ah ee taliyaha ahaa markii aanu isnihi saxankii bilowda wallahi inaan idinka hadhayn buu yidhi wallahi wadin wax kastaa inagu dhici kara maskana haddii waxaa la yidhi madaxa laga dila dee wuu dhinta madaxda haddii xabadii kugu dhacdo ama miina kugu qaraxdo dee waa no ma jirta buu yidhi waxaan idiin sheegayaa ilaa hirir korkeeda ilaa hirir korkooda maxaa cali samater mar aanu lugeynayno iyo mar aanu baabuur saarayno waa nala socday waxaan uga socdaa geesinimada uu lahaa iyo dadnimada uu lahaa iyo wadaninimada uu lahaa aan ka imaan doontaa waxaan uga socdaa maxaa cali samatar aqoon badan baan u lahayn iyaruun baan idinka tusaalaynaya yacni qiimaha uu soomaali ugu fadhiyey ee gaar ahaan xoogga dalka soomaaliyeed ugu fadhiyey waxa weeyaan adduunku wuxuu leeyahay marka military la eego waxaa la yidhahda military history maraykan baa leh ingiriis baa leh faransiis baa leh reer galbeed baa leh ruush baa leh carab baa leh yuhuudba yuhuud baa leh kasoo qaad dagaalkii labaad aan maraykan ku hormaro markii ay dagaalka labaad la gelayeen germany saddex janan baa hogaaminayay midu wuxuu ahaa oo allied forceska madax ka ahaa eisenhower oo markii dambe madaxweyne noqonaya laakiin labada nina ciidanka hogaaminayay waxaa la kala odhan jiray umar baradli iyo general patton waa labada nin ee normandy ka degay ee ilaa maxaanku idhaahda ay socday barlin waa maraykanka ingiriiska waxaa maxaanku idhaahdaayay ciidankeeda hogaaminayay ninkii la odhan jiray generaal maxaanku ihaha montgomery xagga ruushka haddii aan eegno waxaa hogaaminayay ninkii la odhan jiray marshal zukov jarmalka ninkii musiibada ahaa ee loo bixiyey maxaanku idhaahdaayay fox desert ama dawacadii maxaanku dhahay saxraaga ee la odhan jiray romel ayaa hogaaminayay haddii aan usoo baydno xagga africa waxaa africa africa yaroon africa iyo asia yuhuudda iyo markay isdirinayeen masaaridu yuhuuddana waxaa hogaaminayay laba janan mooshi dayan iyo ariel sharon nin la yidhaahdo masaaridana maxaanku idhahdaay waxaa waxaa hogaaminayay ninka la yidhahda cabdilmucin riyaad iyo armagiis nin kaloo janan oo abaanduule ah waxaan uga socdaa nin waliba taariikhda adduunka ayuu ka galay ama waddankiisa ama adduunka ama intii maqashay way maqashay ama intii kale way akhrisan kartaa waxaan sheekadaa uga socdaa maxamed jenaraal maxamed cali samater wuxuu inaga inoo ahaa ama afrikada afrikada madow sab sahara africa wuxuu la mid ahaa oo la qiimo ahaa raggaa aan soo tiriyaya ama maraykan lahaa ama ingiriis lahaa ama jerman lahaa ama ruush ahaa muxuu waayo aqoonteedna wuu lahaa kartideedna wuu lahaa wuxuuna ahaa carabtaa tidaa alqasiir basiir ninka gaaban hagga abnaadee laakiin waxbuu arkaa maxamed cali samater ilaahay ha u naxasay nin gaaban bu ahaa laakiin nin garasho fog oo aragti dheer oo istraatiijikana ayuu ahaa raggaasu la qiima ahaa haddaynu soomaali lahayna inoola qiimaya marka waan calaaliyey hadalka nin taariikhdiisa waxaan raacinaya maxamed cali samater ninkaa madaxweyne ku-xigeenka ah ee wasiirka ah ee taliya ah haddanana wuxuu ahaa bani aadan mutawaadica oo basiid ah xagga af ingiriisda aan ku noqdo nin very humbal ah ayuu ahaa maxaan uga jeedaa askariga caadiga ee dablaha iyo ka jananka ay anigoo kale ah iyo ka meel dhexa ku jiran waana u sinayn markaan leeya wayna u sinayn marka ay baahi timaado ama muraad yimaado ama wax kala yimaado nin waliba wuu u tegi jiray wuuna soo dhaweyn jiray wuxuu u qaban kari karayna wuu u qabanayay waxaanu ku xaman jiray the general of the soldiers yani waa taliyihii maxaan ku dhahday askariga nin nacaan buu ahaa aada u dabeeco fiican aada u akhlaaq fiican aan kibirka iyo waxaa aqoon mutawaadica sidaa hadda aan idinku sheegay dee maxaan ku daraa ilaahay ha u naxariisto ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa ku dayashadu dee waa laba nin wanaagsan oo lagu dayo iyo nin xuno dee wax laga raaco ilaahay waxaan ka baryayaa subxaanahu watacaala kolley isagiina tegiya raggii lamid ahaa annaguna waa daba soconay dhalinyarada maanta kacaysa ama saraakiisha maxaan ku dhahday xoogga dalka soomaaliyeed maanta ka mid ah ama kuwa doonaya inay galaan ku dayashuu leeyahy waxaan dib kugu celinayaa dagaalkii seven seven waxaa la yidhahdaa generaalku isaga ayaa ka dambeeyey balaninkii oo dhan dibba noogu noqon kartaa taariikhdaasi habkii aad u ballaangarayseen iyo sidii maaragtay dagaalkaas aad ku gasheen wallahi xuseenow dee horta wakti dheer bay qaadanaysa haddii aan haddii aan arrintaa dhex galo isagaa taliyaha xoogga dalka soomaaliyeed ah marka taliyuhu wuxuu leeyahay staff la shaqeeya waxaa barbataalla ragga maxaan ku dhahay ciidanka gacanta ku haya anigoo kale iyo wixii lamid ahaa annaga inta badan matalan waxbaan kaa tusaalaynaya wuu noo yimid meel balanbala la yidhaahda ayuu noogu yimid wuu isugu kaaga yeeday ragga yagii taliyayaashaha min taliyo horin min taliyo batalyan min taliyo guuto min taliyo qaybeed nin walba wuxuu war maxay kula tahay war yani tala tala la isweydiinaya saasaynu damacsannahay war maxay kula tahay maxay kula tahay wuxuu urursanayaa ra'yiga iyo fekerka maxaanku idhahdaaye saraakiisha marka wixii uu isleeyahay way ku qalmaano waxbay ku suurtoobayaan wuu ka qaadanaya waxna dee isagay u yaalin marka haddaan soo koobo talada maxaanku dhahay lagu meel maray ee lagu guulaystay anigu waxaan leeyahay cid kastaaba ha ku wehelisay laakiin lifteeda isagaa leh isagaa qorshaheeda lahaa waxaana sidaa u leeyahay wuu lahaa garashadeeda wuu lahaa garashadeeda waxaan xusuustaa iyer baan idin tusaaleynayaa maraykanka ayaa na marti qaaday isagaa marti qaaday pentagon waxaa layaha department of defence pentagon kan baanu nimid maraykan maxaan ku idhahdaaye nin la yidhahda carlugi ayaa wasiirka gaashaandhiga ahaa secretary of defence waxaa waxaa ag fadhiya dee intaas oo jaran oo maraykan ah annaga markaa su-aal buuna weydiiye wuxuu yidhi waan ognahay oo waad is haysaan maxaanku idhahdaa etoobiya gaar ahaan dee waad soo baagti niman ka tirsan oo maxaan ku idhahdaa specially kuwa waan ciinaynayn waan ognahay bal qorshihiina noo sheega iyo waxaad haysaa anuun baa garanaya siduu ugu fasiray iyo siduu ula hadlay annaga markaa wax caadiya noo tahay waayo waxaan wayns waanu isla ogna markii dambe ee shirkii noo dhammaaday ee nimankii wixii uu u fasiray ayaa nin aniga counterparty ah wax janana anaa la socday laakiin intaa kala kornay leeyahay yaa ninkii counterparty ah wuxuu igu yidhi war ninkan xaggu wax kusoo barta weli waan xusuustaa markaasaan ku yidhi dee markii horena soomaaliya wax ku bartay marna italiba wax laakiin intii badnayd wuxuu wax ku bartay meesha la yidhaahdo russia hase yeeshee dee waxani waa u dhalasho wuxuu soo bartay way caawisay waxaan kugu raacsanahay buu yidhi cilmigu dadka wuu caawiyaa laakiin kartida waa loo dhashaa marka nin loo qiraya ayuu xitaa ajaanibta maraykan oo kale ay u qirayaan ayuu ahaa aqoonta uu u leeyahay maxaan ku dhahdaay military marka su-aashaadii jawaabteedii baan dib ugu noqonayaa isagaa lahaa libtii maxaan ku dhahay nineteen seventy seven nin kasta ha waxaan adeer mar kale ku celinayaa xuseen adoo raalli ah iyo intiina dhegaysanaysa kullu nafsin daa'iqatulmowt waa la dhimanayaa maxaa maxamed cali samatar waynu u tacsiyadeynaynaa qoyskiisa iyo qaraabadiisa iyo ehelkiisa waxaynu u tacsiyadeynaynaa ummadda soomaaliyeed oo dhan waxaynu utacsiyad u tacsiyadeynaynaa saraakiisha soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan qofku hadduu islaam yahayna ama jeclo ama nibcoobo mar haddii geeriyu timaado atasaamax waxaa la yidhahdaa jawal isasaamaxa isagana hala saamaxo inaguna aan isasaamaxno wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu aad iyo aad ayaad umahadsan tahay aad iyo aad fursadda qaaliga aana siisay nala wadaagtay anagoo maaragtay caawa isugu nimid inaan u tacsiyadeyno qoyskii iyo qaraabadii generaal maxamed cali samater marka generaal aad aad aad iyo aad ayaa umahadsan